barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imanaya laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaaliyo toban labiyo labaatan iyo koob iyo soddon mitrban iyo weliba efemyada geeska afrika
waa duhur sabtiya bisha disembarna waa labiyo toban sanada labada kun iyo shan iyo tobanka idaacada duhurnimo oo aan ugu talagalay dhallinyaradana waxaa halkan digala socodsiinaya anigoo ah cabdiraxmaan xuseen furre iyo maxamed cabdisan dheere
qodobada aan idinku hayno barnaamijkan maantana waa barnaamij toddobaadla ah oo ay dhallinyaradu aragtidooda iyo doodahooda ku wadaagaan kaasi oo aanu siinay magaca kulanka dhallinyarada marka champions leaga sanadkan aad buu uxiiso badan yahay markii loo eego kooxaha soo baxay iyo weliba kooxaha kaalmaha labaad iyo koowaad kusoo kala baxay inkastoo sanadkan qalqiid ay galeen kooxaha ka dhisan premier leaga dalka ingiriiska oo manchester ay ka hartay
waxaad sida oo kale ku maqli doontaan
dhawacbaygu yaalo dhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinacinu intaasoo dhanna waxaa ka soo horeynaya wararkii caalamka dowladda maraykanka ayaa sheegtay inaanay xaqiijin karin arrin madaxweynaha ruushka valadimir putin uu sheegay taasi oo ah inuu hadda taageero kooxaha mucaaradka suuriya eerar galbeedka gacansaarka la leh kuwaas oo dagaal kula jira ururka isis madaxweyne putin ayaa jimcihii shalay saraakiisha dhinaca difaaca u sheegay in ciidanka xorta ee suuriya uu ku taageero hub saanad iyo dahaadh dhinaca hawada ah ciidanka xorta ee suuriya ayaa muddo dheer dagaal kula jira xukuumadda madaxweyne bashaar al asad afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka john kirby ayaa sheegay in haddii hadalkan putin uu xaqiiqo noqdo ay taasi noqonayso isbeddel weyn oo ku yimid siyaasadda dalka ruushka dowladda iraaq ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka dalbatay in turkiga lagu wargeliyo in ciidamadiisa uu kala baxo sida ugu dhaqsiyaha badan waqooyiga dalka iraaq ra-iisul wasaaraha iraaq haydar al abaadi ayaa sheegay in turkiga uu dalka iraaq soo galay ogolaansho la-aan islamarkaana uu ku xadgudbay madax banaanida dalkiisa isagoo sheegay inaysan jirin ciidamo militari oo kale ogolaansho la-aan ku jooga dalkiisa marka laga reebo turkiga ra-iisul wasaare haydar al abaadi ayaa codsigan ka dalbaday golaha qaramada midoobay maantoo jimca
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkii dhallinyarada maanta ee idaacadda v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka kulanka dhallinyarada oo ah mid toddobaadla oo dhallinyaradu aragtidooda iyo doodahooda ku wadaagaan toddobaadkanna waxa uu barnaamijku ku saabsan yahay ciyaaraha waxaana inoo soo diyaariyey inoona soo jeedinaya wariyaheena jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada kulanka dhallinyarada oon toddobaadkan ku qaadaa dhigi doono warbixinno iyo faaqidaad ku aadan isku aadka koobka champions leaga oo isniinta soo socota lix iyo tobanka kooxood ee soo gudbay laisku aadin doono dhegaystayaal waxaanaga xasuusinaa in guruubyada kooxaha ku soo baxay kaalinta koowaad ay ku aadi doonaan guruubyada kale kaalinta kooxda labaad ku soo baxday iyadoo sidoo kale aanay isku aadi doonin laba kooxood oo isku waddan ka socda tusaale ahaan naadiga manchester city oo koowaad ku soo baxday iyo naadiga arsenal oo labaad ku soo baxday ayaanan isku aadi doonin maadaama hal waddan ay ka wada socdaan xilligan lix iyo tobanka isku aadka waxaan barnaamijkan aan ku jeexjeexi doono guud ahaan champions leaga iyo sida laga yaabo in kooxuhu ay isugu aadaan ama haddii ay suuragal tahay in taariikh ay dhigto naadiga kubadda cagta barcelona oo sanadkan doonaysa inay horyaalka hanato oo aysan jirin koox kale oo sidaas samaysay hadda kahor ayaa waxaa igala qayb qaadanaya barnaamijka cabdisalaan xasan daa'uud oo tifad dhakhaatiirka idaacad ku taalla waddanka austria islamarkaasina khabiir dhinaca sportska ah islamarkaasina degan dalka austria waxaa sidoo kale igala qayb qaadanaya cabdirashiid cabdi axmed rashka oo weriye sports oo si weyn uga fahlado arrimaha ciyaaraha oo waddanka norway hadda ku sugan iyo sucaado xasan cali samaara oo iyaduna ka shaqaysa idaacadda gol fm magaalada muqdisho oo ciyaaraha ka fahlowta waxaanu ku horeynayaa sucaado oon ugu horreyn weydiinaya bal waxaa laga filanayo isku aadka champions league oo isniinta la sameynayo marka champions leaga sanadkan aad buu uxiiso badan yahay markii loo eego kooxaha soo baxay iyo weliba kooxaha kaalmaha labaad iyo koowaad kusoo kala baxay inkastoo sanadkan qalqiil ay galeen kooxaha ka dhisan premier leaga dalka ingiriiska oo manchester ay ka hartay halka halis ay ku jirtay naadiga arsenal soo bixitaanka wareega lix iyo tobanka iyo efa champions leaga chelseana qudeeda halis ay ku jirto laakiin chelsea ay ahayd xoogaa mid dhaanta kooxda kubadda cagta arsenal arsenal kudheeda waxaa dhaamay kooxda manchester walow manchester looga adkaado si foolxun oo golol badan lagu hartiyay sidaana ay kaga soo baxday naadiga kale manchester la ciyaaraya wolfsburg marka anigu waxaan dhihi lahaa champions leaga aad buu uxamaasad badan yahay waa tahay aad baad mahadsan tahay sucaado waxaan siinayaa cabdirashiid rashka rashka kusoo dhawoa barnaamijka midda xigta sanadkan maxaa is leedahay wuu kaga duwan yahay sanadihii hore champion league markaad eegto haddii ay jiraan wax isbedelaa oo sanadkan mucjisooyna dhacay ama kooxo la filaya inay soo baxaan iyo kooxo kale oo khilkhil kusoo baxay arrimahani bal sharaxaad inaga sii dad badani waxa ay rajeynayeen kooxo waaweyn oo ay ka mid tahay kooxda shayaadiinta cascas ee manchester united oo kale in ay soo bixi karaan laakiin nasiibka iyo waktiga uu ka hiiday waxaan kaloo ognahay kooxda arsenal the ganaries iyaguna in dirqi ay kusoo baxeen iyo kooxda chelsea oo iyagu rajabeel ka ah horyaalka premier league ee dalkaasi ingiriiska iyaguna in si dirqi ah ay kusoo baxeen inkastoo ay laba iyo eber kaga badiyeen kooxda f c porto oo xilli uu leylin jiray jose morinho oo chelsea imika leyliya marka aanu fiirino koobkan oo ah mid fac weyn mucjisooyin gooni ah ayuu wataa sanadan waxaa la leeyahay kooxaha real madrid b s g oo groupka a iyagu kusoo baxay ayaa la rajeynaya in wacdare ay ka dhigaan koobka sidoo kale waxaan la dhayalsan karin kooxda horyaalka difaacanaysa ee barcelona oo iyaguna laleeyahay sanadan waxaaba laga yaabaa in ay mucjiso dhigaan oo koobka dib ay u ceshadaan cabdisalaan cabdisalaan xasan daawud aan siinayaa cabdisalaan isla su-aashaan aan ku weydiinayo oo aan sucaado iyo rashka aan weydiiyey adiga marka waxaan kugu sii darayaa maadaama aad taageero manchesterna ahayd oo manchesterna hadda aysan ka qayb qaadanaynin champion league laakiin koob kalead ka qayb qaadan doontaan europa league bal waxa isbedelay adigoo ku daraya jawaabtaada iyo manchester waxa ku dhacay horta arrinta manchester inaan ka bilaabo ayaa ila quneed aniga dhankayga maadaama aan ahay taageero manchester taageera hay hay manchester united waxaa lagu yaqaanay koox walba waxay leedahay caqiida wadeed oo ay mar walba dabaqaan oo ay aaminsan yihiin ciyaartooydooda iyo systemka ayaga ku ciyaaraan macnaha markay saas sameeyaan ay suurtagal tahay macnaha in ay guulo gaaraan manchester united waxaan ognahay xilligii uu haystay sa alex ferguson wuxuu ciyaari jirtay garooni inta badan u badan in garbaha uu ka yimaado markaasne weerarka uu ciyaarayo manchester oo kale waxay ahayd niman aada ugu fiican madax oo kale sidoo kalena aada waxay ugu fiicnahay nimanka qadka dhexa ka ciyaar oo kale sad businesska waxa kubadahan dhacdheer oo mar walba la geenayo maxaa la dhahaa
dhinaca bulsha dhinaca hadda waxaa moodaa manchester united caqiidadaas oo dhan inay ka weecatay oo ay bilaabeen banoonigan doojka ay jecel yahay ama wadamadan wadanka netherland la dhaho system ay ciyaaraan oo waxaa jirto inkastoo hadda systemkaas wakti hore ay ciyaari jireen haddana laakiin isagii laftiisa aan la ciyaarin laakiin wax u dhow la ciyaaro kubadaas oo ah inay wax la dhaho total football ama in ciyaartooygu uusan boosba lahayn ciyaartooy boosle uusan jirin oo ciyaartooygu uu ninka difaac ahaa uu imaan karo dhexda uu marka ciyaari karo ciyaartii total footballki ay ciyaari jireen netherland sanadadii toddobaatameeyada waxaa moodaa wax yar intuu ka bedelay ninkan fangal inuu rabo inuu kada ku dabaqo kooxda manchester united arrintaasna horta ma dhici karto in manchester ay qabato waxaan ognahay seasonka ugu horreeya ama xilliga ugu horreeyu yimaaday ingiriiska ninkan fangal yani fangal in uu sameeyey inuu saddex difaaca manchester ciyaarsiiyo ciyaartaas oo dabcan asiga laftiisa uu ogaad inaysan fiican karin maadaama bronigan ingiriiska uu yahay broni inta badan ku socdo ferocity ama orod badan jiro maxaa la dhahaa kubada dhaadheer oo badan ay jiraan marka suurtagal ma ah broni garbaha mar walba lagaga keenaya saddex nin oo gadaal joogto macnaha waa waxay noqonayaan in ay u taag hay waayaan in macnaha bronigaas oo kale iska difaacaan hadda sanadkan wuxuu bilaabay broni tiki takadii spanishka oo kale macnaha wuxuu rabaa kooxdii in ay banooniga say u wadaan oo layskugu dhiidhiibayo sidii barcelona oo kale ay samayso boqoskii inta la galo markaa la dhalin arrintaasna waxaa moodaa manchester united ciyaartooyda ciyaartooyda joogto iyo kuwa hadda imaadeen intooda badan marka laga reebo kuwa aada u yar oo yaqaana systemkan tigtakada sida ma maatoo kale iyo ninkan kale spanishka ander harera inay inta kale ay ku adag tahay macnaha inay ciyaaraan marka waxaa moodaa caqiidadii manchester ay haystay xilligii ferguson oo labaatan iyo lix sano ku dhowaa in uu ka waacday fangal arrintaasna ay keentay ciyaartooyda in systemkan cusub in ay dabaqaan ay aada ugu adkaato haddii aan usoo noqdo champions league cabdirashiid wuxuu sheegay real madrid oo kale iyo paris saint german inay yihiin laba koox oo wacdaro dhiga sanadkan waxaan isleeyahay cabdirashiid arrintaas aadaan ugu raacsanahay barcelona iyo iyo iyo kooxdan kale ee byron munichna lama dhayalsan karo waxaa dhici karto marka marka imaato macnaha isku aadka waxaa dhici karto kooxaha sida kooxda real madrid oo kale inayba dhici karto inay isku aadaan kooxdan arsenal ama ay isku aadaan kooxo kale waaweyn sida kooxda juventus ama roma arrintaasna waxaa waaye waxay siinaysaa championka oo kale waxay siinaysaa macnaha dhadhan aada u sarreeyo waxaa kaloo dhici karta barcelona inay isku aadaan kooxa adag laftooda oo arsenal ay kamid tahay
groupka a oo kale real madrid ayaa koowaad kusoo baxday waxaa laga yaabaa in midkood ay ku aado kooxaha b s v eindhoven benvica juventus rome arsenal dinom kiev iyo gent marka groupkan aynu eegno sucaadaan siinaya su-aashan idinkuna idinku soo laaban doonaa real madrid iyo juventus waxaad og tahay inay ciyaaraan semifinalka champion leaguea kan hadda la ciyaara kii ka horreeyey oo saddex laba saddex iyo laba ay juventus wadarta guud marka goolasha laisku daro ay semifinalihii finalka ugu soo gudubtay juventus haddii labadan koox ay isku aadaan sidee bay xiisuhu noqon karaa baas leedahay sucaada aada weyn jamaal xiso gaara ayay yeelan doontaa markii loo eego kooxda kubadda cagta real madrid oo wacdaro ka dhigaysa champions league low kooxda biyii dambe ay ka liidato sidii laga soo bilaabo kulankii el classico ee horyaalkale liigaha dalka spain ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee barcelona haddana markii loo eego champions league ciyaaryahankan la yidhaahdo christiano ronaldo ayaa wacdaro ka sameynaya walow ciyaaryahankaasi da-ya oo soddon jir uu sii marayo haddana waa ciyaaryahan inta badan looga cabsado champions league b s g kooxda malaayiinta lacaga ku fadhiso ee faransa ka dhisan waa koox markii loo eego doqli badan isgelisay ciyaaryahana waaweyn oo uu ka mid yahay salatan ibramovig ay u ciyaarayaan waa tahay waad mahadsan tahay sucaado waxaan siinaya isla su-aashan rashkan siinaya marka rashka kulanka ugu xiisaha badan kee buu ahaan laba is leedahay jamaalo aada u mahadsan tahay su-aashaas intaan u gelagelin waxaan rabaa inaan sheego rivel benates oo layliya kooxda kubadda cagta ee real madrid waxaa lasoo calaamadaynaya in ciyaartooyda qaarkood aysan isku wanaagsanayn sida ronaldo oo kale laakiin waxa uu sheegay in koox waliba oo kusoo aada maadaama iyaga ay kusoo baxeen kaalinta koowaad groupka a in ay markaasi legdi doonaan waxa uuse sheegay in kooxda kubadda cagta ee juventus ay tahay kooxda ugu adag islamarkaasina ay noqon doonto haddii ay iswajahaan mid aan la dhayaalsan karin laakiin waxa uu sheegay river ilbenates in kooxda kubadda cagta ee real madrid ay ku dadaali doonto sidii ay ku imaan lahayd buu yidhi ciyaarta kama dambaysta ee finalka arsenal arsenala sidoo kale laga yaaba inay ku aado miyaanay halis ku noqon karin sidoo kale haddii arsenal ay kusoo aado kale markaas fiiriso arsenal waxay samaysay kulamadii ugu dambeeyey ee champion leaguea jamalow markaanu fiirino taariikh ahaan real madrid iyo kooxda kubadda cagta ee arsenal isku taariikh maaha isku boos lama geli karaan wa gar markaanu fiirino sida ay kusoo baxday kooxda arsenalna waanu ognahay oo daqiiqadihii ugu dambeeyey ayay soo baxeen realna waad ogtahay sida ay kusoo baxeen weliba markaan isbarbar dhigno ciyaartooyda u ciyaara real madrid iyo ciyaartooyda arsenal kuwa micnaha markaasi isku meel ama isku qaanad la gelin kara maaha wa tahay waad maadsan haddii ay isku soo aadaan waxaa suurtagal ah in inkastoo kubadda aan lagu tashan karay laakiin real madrid iyo arsenal in ciyaartaasi ay noqon doonto mid aada u adag laakiin aynu u dayno waktiga saaxiib wa cabdisalaan daawudan siinaya isla su-aashaas cabdisalaan maxaa isha si gaara lagu hayaa is leedahay groupkan e oo real koowaad kusoo baxday iyo kooxaan kale ee aan soo sheegay laga yaaba inay isku aadaan
waa tahay waa mahadsan tahay jamal isla su-aasha noocnaha saaxiibkay rashka horta mid baan ku diidanahay waxaan ku diidanahay juventus waxaa umalaysaa inuu waa dhab juventus way ka badisay real madrid seasonka hore laakiin haddii aad fiirisid juventus hadda horyaalka meesha kaga jirto horyaalka serie a da waxaa moodaa inay meelaha dhexa marayso inkastoo ay kusoo baxdo groupkeeda ka macnaha groupkeedana waxay kusoo baxday labaad marka aad fiirsid ciyaartoyda yuventus ka tagtay seasonkan waxaa ka tegay ciyaartoy aada muhiim u ah oo lafdhabar u ah oo aan dhihi karo ciyaartoyda ugu guulaha ay gaaraysa season seasonadii lasoo dhaafo dhan yuventus mas-uulka ah vidal oo kale waxaa ka tegay ninku badda habeeyo inkastuu waayeel ah oo da ahaa laakiin haddana maskax badan ciyaaraya oo browniga kubadda dhexda ugu hayo kooxda birle ayaa tegay marka isma lihi hadda katarta ay ku noqo katarta ay ku siday qatar u ahayd yuventus seasonka lasoo dhaafa ay haddana qatar ugu noqon kartaa real madrid isma lihi anigu waxaan isleeyahay taas mid ka duwan arsenal ayaan waxaan isleeyahay arsenal iyo real madrid hadday isku aadaan in ay khatar weyn iyo dhibaato aada u weyn kaga imaan karto maxaa la dhahay real madrid dhanka arsenal maxaa yeele arsenal waxaan ognahay horyaalkan si fiican bay wax bandhigoodu aada u wanaagsanaa waxaa kaloo ognahay in inkastoo ay kusoo baxeen macnaha si dirqi ah laakiin haddana markii aad fiirisay ciyaartooyda u ciyaarta arsenal iyo siday u dhelitiran yihiin ciyaartay ciyaaraan iyo qaabkay u ciyaaraan ciyaartooda waxaan isleeyahay waxaa dhici karto in real madrid ay khatar weyn ku noqdaan waa tahay real waxaa u daran jamaal sidaan wada ogsoonnahay real waxaa u daran mar walba kubadda in laga haysto kooxdii kubadda in badan ka haysata real madrid aad ay khatar ugu samayn kartaa marka koox kubad in badan ka haysan kartane real madrid markii aan fiirino kooxo isku aadi karaan waxaa waxaan isleeyahay arsenal ayaa ah kooxda ugu adag markaasi dhibaato weyn ay kaga imaan karto waa tahay real madrid waad mahadsan jamaalow jamaalow aan ku daro cabdisalaan waa ku dhawaajiye arrin aada u wanaagsan adigoo soo laakiin koobaya markaanu eegno aan qiimeyn ku samayno arsenal iyo real madrid waaba haddii ay isku soo aadaan arsenal iyo real madrid iminka isku qaanaday ma geli karaan sida aniga aan aaminsanahay shaksiyan kubaddu ay ciyaaraan kooxda kubadda cagta ee arsenal waxaad ogtahay kubad geesaha laga keeno inta badanna dhexda ciyaartooy yaryar ay u joogaan laakiin markaan fiirino kooxda kubadda cagta ee real madrid garbaha iyo kubadaha ka keenaan khadka dhexe isku dhidhiibkooda wanaagsan yahay difaacoodana waxaa la sheegay inuu ka mid yahay kuwa ugu adagba ee xilligan ka ciyaaraya champions league waata waad mahadsantahay rashka cabdisalanaan isla su-aashan weydiinaya manchester city groupka d ayay koowaad ahayd waxaa laga yaabaa inay ku aado kooxahan paris saint germany b s v iyo benfica roma dinamo kiev iyo gent midkood inuu ku aadaa laga yaabaa marka dees leedahay uu xiise gaara buu yeelan lahaa haddii manchester city lagu aadiyo markii la fiirinayo ciyaar wanaag in ciyaar wanaagsan ay fiirsadaan dadka ciyaaraha daawada waxaan isleeyahay city iyo paris saint german inay isku aadaan ayaa fiicnaan lahayd waana laakiin haddii aan isaga laftiisa fiirino inkasta oo ay city wax aada u wanaagsan ay tahay marka aad fiirisid shaksi shaksi laakiin meesha waxaa ka maqan in ay si compacti ah mid ah ay u wada shaqeeyaan maalmihi u dambeysay waxaa jiray ninkan la dhaho yaya ture oo ciyaartooy lafdhabar u ah runtii manchester city inuu in ay jirtay macnaha su-aalaha isaga laftiisa ku qotoma oo la dhahayay in kooxda kuma qanacsan inuu ciyaar oo kale waxay isku dhacsan yihiin macnaha macalinka oo kale marka marka aad fiirisid sidaas oo kale inkastoo ay yihiin koox shaksi shaksi ahaan aada u wanaagsan laakiin haddana paris saint german waa koox u dhisan si hal hal macnaha hal koox ah oo isla shaqeeyo ciyaartooyda dhan wada shaqeyn muhiima ay ka dhexayso oo difaac ilaa weerarkii ay wada shaqeynayaan oo ciyaartooy mida ay yihiin laakiin city waxaa moodaa kalsoonidooda ay isku qabaan iyaga laftooda in ay weeqneed maalmihii ugu dambeysay marka aad fiirisid kooxaha kaga badiyey maxaa la garoonkooda itixaad stadium
waa aad baad mahadsan tahay cabdisalaan dhegeystayaasha waxaa naga xasuusina weliba waxaa laleeyahay city waa markii ugu horreysay championkan intii ay ciyaareysay oo kaalinta koowaad ay kusoo baxdo markii ugu horreysay ayay noqonaysaa laleeyahay marka groupka e ayaan u gudbayaa waxaan weydiinayaa sucaadaan siinaya groupka e barcelona oo hadda championka haysata ayaa koowaad kusoo baxday waxaana laga yaabaa in midkood ay ku aado b s g b s v benvica uventus arsenal dinamo cave iyo kooxdan jinta ee iyaduna meeshaasi ku jirta laga yaaba inay isku soo aadaan sucaado maxaa is leedahay kulanka isagana barcelona waa u wanaagsan tahay ama xiise gaar buu yeelan lahaa haddii isku aadaan ama dhici karaba horta barcelona waa koox khatar ah markii loo eego laliigaha dalka sbain xil ciyaareedkan xil ciyaareedkii ka horreeyey waxay xambaarsatay ama ay qaaday koobkan ligaha weyn ee uefa champions leaga iyadoona ku garaacda kooxda kubadda cagta ee yuventusa horta barcelona anigu isla b s g ayaan dhihi lahaa haddii koox ay ku aado kooxda ay ka cabsanayso inay tahay b s g inkastoo naadiga arsenal iyo b s g noven ay khatartooda wataan sucaada aad baad umahadsan tahay cabdirashiid iyo sucaado iyo iyo cabdi cabdisalaan daawud dhammaantiin waxaa naga xasuusinaa in inagoo waktigan uu aada inoo hayo qodobbada aan ka hadlaynana ay ay ay xoogaa badan yihiin in qof kasta uu soo kabo su-aashiisa su-aasha aan siino jawaabteeda marka rashkaan siinayaa rashka mas leedahay barcelona sanadka waa laga yaabaa in horyaalka ay difaacto oo ay taarikh dhigto qof waliba way og yihiin kooxda barcelona inay tahay koox weyn oo kubaddeeda weliba xisaab uu yahay sida combyuterka oo kale inay u ciyaaraan hogaamiyaha kooxdaasi louis enrico waxaa la leeyahay waxaa suurtagal ah sanadan inuu difaacdo champions league aniga waxaan aaminsanahay inkastoo kubaddu ay tahay cad iyo madow laakiin barcelona cid waliba oo ay ishelaan in ay ka adkaan karaan marka aad fiiriso barcelona xagga weerarka iyo qadka dhexe iyo isku dhiibka kubadaha ay ciyaaraan waxaan aaminsanahay sanadahan inaysan jirinba koox lala barbar dhigi karo waxay ila tahay barcelona cid waliba oo ka hor timaada in ay cagta marin karto waxaana hubaal ah in difaac waliba qalqal uu soo wajahayo marka ay la kulmaan saddexda ciyaaryahan ee sida wanaagsan ee isku fahmay ee barcelona hadda hogaamiya si walba oo ay tahay waxaan isleeyahay barcelona lama hor istaagi karo laakiin laga yaabe finaalka in la hakiyo waa tahay waad mahadsan tahay finalka dadaal badan iyo kulamo adag oo oo badan baa ka horeeya rashka waad mahadsan tahay cabdisalaan siinaya groupka f oo kale bayern munich ayaa kaalinta koowaad kusoo baxday waxaa laga yaabaa b s g ama b s v ama benfica juventus roma dinamo kevigent in midkood ku aado cabdisalaan maxaas leedahay bayern munich sanadkan halisteedu waa leeda way wadatay iyaduna bayern munchen paris iyo waxay ku aadi kartaa iyo b s v benfica juventus iyo roma waa kooxaha ugu adag intaa isleeyahay inta kooxa ugu adag waxaa kaloo ku jiro kooxda dinamo kiev iyo iyo kooxdan belgiumka gent laakiin marka aad fiirisid mar kasta mucaadaladan paris saint german oo kusoo baxday kaalinta labaad groupka a waxaa isleedahay mar walba kooxdaas meel kasta koox walba oo kooxaha adag ah way ku aadi kartaa iyadoo lafteedana waa koox adag marka waxaan isleeyahay bayer munchen iyo paris mar haddii isku aadaan ama ay isku dhacaan waxaan isleeyahay ciyaartaas waa ciyaar aad iyo aad u adag in la saadaaliyo kooxda guulaysan karto waxaana aaminsanahay in guushu ay dhexdooda taallo oo mid walbana uu jiro konton boqolkiiba inuu jiro oo uu gaari karo kalama badin karo inkastoo bayer munchen ay tahay koox ay joogaan ciyaartooda aada khabiir u ah iyo macalin aad iyo aad khabiir isagan u ah bab guardiola bab guardiola laakiin waxaan isleeyahay marka ay ka hor yimaadaan paris ma filayo in ay si fudud guul ku qaadan karaan wa ta waxaa kaloo koo groupka ku jiro juventus juventus marka laga soo tago kooxaha kale kooxda labaad ee aan isleeyahay way adag tahay dhibna way uge way ugeysan kartaa bayer munchen hadday isku aadaan waa juventus inkasta oo bayer munchen iyo juventus markii aad fiirisid iyo paris saint german si paris saint german khatar ugu noqon karto munchen aysan ugu ahayn haddana weli waa koox dhibaato iyo dadafiin ugeysan karto kooxda bayer munich waa ta waad mahadsan tahay cabdisalaan sucaadan ku laabanaya groupka g chelsea ayaa koowaad kusoo baxday oo marka waxaa laga yaabaa midkood in kooxahan b s g b s v benfica juventus rome iyo gent midkood ay ku aadaan tobscorahoodu waa william oo afar gool u dhaliyey sucaado marka chelsea waa hadda iyo arsenal ayaa ka qayb qaadanaya dhinaca premier leaga ka socda maxaas leedahay si gaara xiise gaara wuu lahaan doonaa haddii chelsea ay kusoo aado maxaase chelsea rajadeedu ay tahay waa mahadsantahay jamaal mar kale kooxdan chelsea ka liidata horyaalka premier leaga dalka ingiriiska kaga jirta kaalinta afariy tobanaad ee kala sareenta walow wareega lix iyo tobanka uefa champions league usoo baxay oo isku aadkiisa isniinta la sameyn doono haddana kooxaha kusoo aadi kara roma juventus b s v iyo weliba kooxaha kale anigu horta chelsea waxaan isleeyahay in aysan lix iyo tobanka dhaafi doonin koox walba kusoo aado waa tahay markaan eego qaabka ay u ciyaareyso daafaca weerarka iyo macalinkaba inkastoo qalalaaso kooxda chelsea uu ka jiro maamulka chelsea iyo weliba macalin jose marino iyo ciyaaryahanada qaar umilyaha dhaliyahooda koosta iyo macalin jose oo isdagaashan iyo ciyaaryahanada qaar oo ay ku jirto safar ah in january ay ka dhaqaaqaan oo hazaad kamid yahay oo kamid yahay koosto iyo weliba macalinka oo laga yaabo in la ceeriyo kulamada soo aadan anigu chelsea koox walba ku aado jamal waxaan qabaa in chelsea wareega lix iyo tobankaysan dhaafi doonin koox walba ku aadanay rashkaan siinaya rashkaan siinaya oo chelsea taageera bal chelsea xaaladeeda nooga sheekee jamaalow laguma qiimeyn karo premier league ayay kaalinta afar iyo tobnaad kaga jirtaa kooxda kubadda cagta ee the blues amaba chelsea laakiin aanu ku qiimeyno sida ay kusoo baxeen laba gool iyo eber ayay kaga badiyeen kooxda f c porto sidaasina waxay ku higsadeen in kaalinta koowaad ay kusoo baxaan waata inkastoo la ogyahay habacsanaan in ay ka dhex jirto isfaham la-aan macalinka iyo ciyaartoyda iyo maamulka sare laakiin morinho aan dib ugu noqonodo special one Mhm.
waa Adigoo soo macalin la koobay.
yaqaano magacana kule champions league iyo premier league marka la Mhm.
fiiriyo isaga laftigiisa inkastoo uu qiray in kooxdu ay aada u liidato oo koox waliba ay ku dadaalayso sidii ay kusoo aadi lahaayeen laakiin haddana waxa uu sheegay en- in awoodooda oo dhan kooxda chelsea ay isugu geyn doonaan en, champions league si Rasul- wanaagsanna waxa uu ka muujiyey inuu soo bixi karayo aad iyo aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen cabdisalaan xasan daa'uud oo jooga waddanka austria iyo sidoo kale cabdirashiid cabdi xamid rashka oo waddanka norway jooga iyo sucaado xasan cali samaara oo magaalada muqdisho joogta dhammaantooda waan uga mahad celinayn wakhtigooda ay siiyeen dhegaystayaal waxay naga xusuusinaa in haddii aad doonayso inaad barnaamijka ka qayb qaadato ee dhalinyarada maanta wixii tale ama tusaale ah aad noogu soo hagaajin karayso emailka ah somali at v o a news dot com barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan tan iyo kulan dambe nabadgelya
waa tahay aad iyo aad buu u mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinaya barnaamijka dhalinyarada ee maanta mukaasi ku saabsanaa dhanka ciyaaraha weli halkan naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a goormaanka ugu dambeysay dhaawac baa igu yaallo dhaawac baa igu yaalla waa codkii macaanaa ee beer dalaashe
dhaawac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqotee dhaawac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa labaa dhinaci noqotee ruux dhimasha jooga ilaaluma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste ruux dhimasha jooga ilaaluma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste axdigii dhaxdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad beegihii ka tuurte axdigii dhaxdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad geedihii ka tuurte miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhegeen dhabta hooyo kugu qabaa miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhigeen dhabta hooyo kugu qaba igadhowhu heestaasi dhaawac iyo fanaanka loo naxariista berdilacsha ayaa u dambeeyey barnaamijkeygii duurnimo ee dhallinyarada maanta intaynu mar kale kulmi doono anigoo ah maxamed cabdi cabdiraxmaan xuseen fure iyo dhammaan saaxiibada v o a idinkaga tegaya sidaas iyo duurnimo wanaagsan laguma dheele iga dhowhu iga dhowhu iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele
This program has come to you from the Voice of America, Washington.